haweenka soomaaliyeed aqoon buuxda uma lahan wadista gaadiidka badda iyo qabashada shaqooyinka kale ee badda la xiriira waxaana inta badan shaqooyinka kala duwan ee badda qabta ragga halka dumarku ay ku egyihiin ka ganacsiga kalluunka marka badda laga soo saaro haddaba si loo helo haween xirfad iyo aqoon u leh ka shaqaysiga badda sida inay wadaan gaadiidka badda mara iyo sidoo kale soo jilaabashada kheyraadka ku jira badda ayaa wasaaradaha kala wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland waxa ay qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada kismaayo u tababareen sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka badda hayna ugu dhiiran lahaayeen inay kaxeeyaan gaadiidka badda sida maraakiibta iyo kuwa lamidka ah qaar ka mid ah haweenka loo tababaray ka qayb qaadashada shaqooyinka badda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay barteen iyo waxa hadda ay rajaynayaan maadaama ay barteen aqoon ku saabsan sida badda looga shaqaysto waxyaalaha aan ka faa'iidnay maanan ahayn dad u diyaarsan ama garanaya khayraadka baddooda isla markaana wax badan ka fahamsan laakiin wasaaradaha waxay noo soo bandhigeen runtii in baddeenna ay khayraad badan leedahay isla markaana aan ka faa'iidaysan karno haweenkuna ay ka ganacsan karaan dhan walba oo markaasi looga kalluumaysan karo khayraadka baddeenna kuma koobneen oo keliya in tababarkan lagu soo bandhigay in gabdhaha ay ka qayb qaataan kalluumaysiga waxaa lagu soo bandhigay oo kale oon ka faa'iidnay in gabdhaha ay markaas ka qaybgeli karaan sida ragga oo kale ay u yihiin gaadiidka badda saana ay u wadaan inaan anagana u kaxayn karno noqon karno injineero markaasi ka howlgala badda iyo gaadiidka waxaan rajaynayaa in barnaamijkan intaan uu kasii ballaaran doono in la heli doono gabdho iskaashato ah ka ganacsada kalluunka iyo khayraadka badda dadka intiisa kale haweenka kalena uga faa'iideeyo dhammaan dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maxamed cumar bunne iyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda jubbaland cabdiraafic maxamed cali ayaa dhankooda haweenka ku dhiirageliyey in ay ku shaqaystaan aqoonta ay barteen aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii inaad barataan dumarku qayb weyn bay ka leeyihiin inay maaragtay shaqa abuur loo sameeyo sidaan ognahayna dumarkeena inta hadda ka horeysay way jireen dumar kalluumaysiga ka shaqaysta laakiin hadda waxaan helaynaa dumarka gaadiidka loo tababarayo sidii gaadiidka loo kaxeyn lahaa sida looga qayb qaadan lahay hadday maraakiib noqoto waa shaqo kaloo hadda anaga nagu soo barabay wixii idinka afkiila aad ka qorteen iyo wixii idinka is leedihiin waa ku shaqayn kartiin inaan anagan idin imbalmantigareenno oo aan u geyno xaliijii sheeg dadka ee khuseeya wakhti walbana waxaa rabnaa ka wasaarad ahaan inaan gabdhaha dhiirigelino marka wasaaradda haweenka laga soo tago wasaaradda labaad dekadaha inay noqotaa freena oo dhiirigelin doona gabdhaha waxaa rabnaa inay soo baxaan gabdho oo maraakiibta wadi karaan waxaan u baahanahan inay soo baxaan gabdho kabtanna ah waxaan u baahanaha in gabdho afaraatan sacta kadib ka shaqeeyo markabka kori karo mariiniska badaha baran karo waa hubnaa gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho aada xaliid iyo shee badan